أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgal khasaa'ir lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamuuho ee ku hoos jiraha gumaysiga kufaarta kenya saraakiil ka tirsan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa si weyn uga qaylidhaamiyey howlgalkii ay mujaahidiintu ku beegsadeen godka jilacow ee magaalada muqdisho wilaayada hiiraan ayaa wada horumar dhanka waxbarashada ah iyadoo wilaayada ay ka hirgelisay degmada boqa qableh goobo waxbarasho oo hor leh siyaasiyiinta maamulka ashahadla dirirka ee puntland ayaa si adag uga horyimid heshiis iskaashi oo ay wada gaareen maamulada ka arrimeeya hargeysa iyo garowe
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن الله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan howlgal khasaa'ir lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamuuho ee ku hoos jiraha gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari kooyaalaha oo qori dhashiikaha ku rakibnaa lana socdeen askarta kufaarta kenya gaariga waxa uu ka baxay magaalada kiyunga waxa uuna kusii jeeday magaalada sankuuri ee gobolka laamuuho ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtiga waa labo askari oo kufaarta kenya ah gubashadana waa gaari kooyaal ah waxaa sidoo kale burburay qorigii dhashiikaha ee gaariga saarnaa saraakiil ka tirsan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa si weyn uga qaylidhaamiyey howlgalkii ay mujaahidiintu ku beegsadeen godka jilacow ee magaalada muqdisho khaalid xasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya saraakiil ka tirsan waxa ay ugu yiraan nabad sugidda ee nisa oo ah jawaasiista kooxda riddada soomaaliya ayaa si weyn uga qayladhaamiyey fashilka amni ay wajahayaan kadib weerarkii barakeysnaa ee heliyayada towxiidku ay ku bartilmaameedsadeen gudka jilicow oo ah taliska ugu weyn ee sirdoonka riddada gobolka banaadir mid ka mid ah saraakiisha nisa oo magaciisa qariyey ayaa u sheegay warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka oo lagu magacaabo daroob side news in weerarkii mujaahidiintu ku beegsadeen godka jilicow oo u ahaa foolxumo weyn iyo dhabarjab xoogan oo soo wajahay amniga kooxda riddada soomaaliya sargaalkan ayaa qiray in xilliga mujaahidiintu weerarayeen godka jilicow ay ku shirayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya waxa uuna isagoo arrintaas ka hadlaya uu yidhi markii uu weerarku dhacayay waxaa godka jilicow shir uga socday saraakiisha sare ee sirdoonka sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan nisa oo la hadlay warbaahintan oo fadhigeedu yahay washington ayaa qaray in wakhtigoo weerarku dhacayay oo u hay xilli saraakiisha sare ee nisa ay kulan toddobaadle ah kulahaayeen godka jilicow taasoo muujinaysa ayay yidhaahdeen in xog sirdoon oo sax ah ay xoogaga al-shabaab ka haysteen howlaha ka socday gudaha xaruntaas sarkaal kale oo ka tirsan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa warbaahinta daroob side u xaqiijiyey in rag looga shakisan yahay jihaadiyiinta al-shabaab ay gebi ahaanba baxsadeen intii uu socday howlgalka kaas oo daroob sayd ku tilmaantay dhirbaaxo kulul oo ku dhacday kooxda villa soomaaliya murtada buukar carmaan oo mar soo noqday wakiilka gaarka ah ee kooxda riddada soomaaliya u qaabilsan maraykanka ahna falanqeeyo abni oo u waramay warbaahinta daroob sayd ayaa ku tilmaamay weerarkii godka jilicow musiibo weyn oo fashil ku ah amniga riddada soomaaliya maadaama uu ka dhacay ayuu yidhi xarunta ugu weyn ee xudunta u ah dagaalka ay kooxda riddadu kula jirto jihaadiyiinta al-shabaab isagoo murtadkan tilmaamaya sida layaab kale ay mujaahidiintu ay ula wareegeen gacan ku haynta xarunta xasaasiga ah ayuu yidhi meel lagu wareesto laguna xiro dadka looga shakisan yahay al-shabaab ayaa la qabsaday maali cad waxa uuna intaas ku daray abuukar carmaan in fashilka iyo guuldarada soo food saartay maamulka muqdisho aanu u muuqan mid intaas ku ekaan doonaa warbaahinta daroob sayd news waxay ku xustay warbixinteeda in howlgalka godka jilicu uu ku soo aaday xilli kooxda filla soomaaliya iyo isbahaysiga eusom ay wajahayaan guuldaro weyn oo dhinaca ammaanka ah halka jihaadiyiinta al-shabaabna ay sii kordhiyeen howlgalladooda iskuna fidiyeen dhul aada u ballaaran aad baad u mahadsantahay khaalid wilaayada hiiraan ayaa wado horumaro dhanka waxbarashada ah iyadoo wilaayada ay ka hirgelisay degmada buqa qableh goobo waxbarasho oo hor leh abuuxasaan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey degmada buqa qable waa xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan bilihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayay horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah waxaana ku soo badanaya madaarista macaahidda iyo maraakista lagu baranayo cilmiga sharciga makaatibta kale ah maktabka dacwada iyo midka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa si wada jira isaga kaashanaya dadaalada kuwaadan waxbarashada diiniga ah iyo midda maadiga ah waxaana marka aad ag marayso goobaha waxbarashada dhagahaada ku soo dhacayo akhrinta qur-aanka kariimka iyo axaadiista nebiga salaallahu calayhi wasalam oo ardaydu ay akhrinayaan taasoo farxad gelinaysa qof weliba oo muslima muddo kooban oo aan jooga degmada buqa qable waxaan si gaara ugu kuurgalay dadaalada waxbarasho ee wilaayada ay ka wada degmada iyo guud ahaan degmooyinka wilaayada waxaana la dhihi karaa buqa qable rag dumar caruur iyo ciroolaba waxay u dareeraan goobaha waxbarashada macaahidda la taaban kara ee ka dhex muuqanaya degmada buqa qable waxaa ka mid a macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidiy oo ah macad lagu barto luuqadda carabiga machadkeena khaliil ibnu axmed alfaraahiidi allaa noogu deeqo dhabtii waan ku diirsanaye dadkana waxaa lagu baraa luqadda diintooda duruus wacan ayaan qaadanaa oon la dayn karine macalimiin dadaalaya baa jooga dacasheena iyaguna hambaliya tahniyad baanu dirayaa muddada uu furan yahay macadka waxaa ka muuqanaya dadaal dheeraada oo ay sameynayaan ardayda dhigata macadka taasoo ku aadan barashada luuqadda carabiga bandhig kooban oo ay sameeyeen ardayda waxay ku soo bandhigeen qayb ka mid a duruustii ay qaateen wuxuuna bandhigaasi ka turjumaya dadaalada ardayda ay ku doonayaan inay ku bartaan luuqadda carabiga نحن من طالبات معهد خليل ابن أحمد الفراهيدي لتعليم اللغة العربية في محافظة بقى قبل لولاية هيران الإسلامية أنا من طالبات معهد خليل ابن أحمد الفراهيدي ونحن مسرورات بزيارة إذاعة الأندلس نقول لطالبات في محافظة بقعة قبل هيا التحقن في معهدنا العالية لكي تستفدن كثيرا من فنون المهارات المتنوعة كمثل القراءة والكتابة والاستماع والتكلم بلغتنا الميمونة asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته masmuki اسمي أباح شيخ يوسف عبد الله وأنت ما اسمك؟
ismi caafiya kayfa xaaluki بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟
bikhayrin walxamdu lilah man ayna ant أنا من صومال hal anta soomaaliya نعم أنا صومالية وما جنسيتك أنت؟
ana soomaaliya ana min soomaaliya man haadihi هذه أختي هي طالبة waman haadihi هذه صديقتي هي طبيبة ahlan wasahlan أهلا وسهلا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله معناها أبتدئ قراءة مستعينا بسم الله الرحمن معناها الذي وسعت الرحمة جميع الخلائق الرحيم معناها الذي يرحم المؤمنين ربي معناها رب المربي لخلقه بنعمته العالمين معناها كل من سوى الله تعالى mid ka mid a gabdhaha dhigata macadkan ayaa goobta ku soo bandhigtay gabay cajiib ah oo ay kaga hadlaysay dhibaatooyinka baaxadda leh ee heysata walaalaheenna muslimiinta reer falastiin ee gumaadka iyo go'doominta ay ku heesa yuhuudda cisadii karaamada dhulkii lagu calaameeyey qasadii cudooneyd watay cududu sheegteene cabitaankii loo diidye iyo cuno idaylkeede waataa caruurteeni ay ciidda cunayaane carabtina albaabada xirteen cadowyo weeyaane casiis baan baryaynaa iyana inuu ciqaabaaye curdun iyo cirooliyo haween caan kastoonnahaba hubka culus haddaan qaadanoon cadowga wada aadno cisi baan ku noolaa lahayn cadowgiyo jabaye caruurtaas dhammaanaysabaa caawimaad rabee casiis inaad ka yaabtaan dadow celiya duulaanka macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidiy waxa uu hoos tagaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ardayda dhigatana dhammaantood waa gabdho kuwaasoo tiradoodu ay ku dhowdahay soddon gabdhood waana dufcadii labaad ee macadka waxaa jirtay dufco horay ooga qalinjibisay sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta macadka xasan cabdiraxmaan abuuxasaan idaacadda islaamiga andalus degmada buqa qable wilaayada islaamiga ee hiiraan mahadsanid abuuxasaan ugu dambeyntii siyaasiyiinta maamulka ashahadalla dirirkaha ee puntland ayaa si adag uga horyimid heshiis iskaashi oo ay wada gaareen maamulada ka arrimiya hargeysa iyo garowe cabdulqaadir rabbaani ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ridada puntland ayaa ganafka ku dhuftay heshiis ay magaalada nairobi ku kala saxiixdeen maamulada ashahadalla dirirka ah ee fadhigoodu yahay magaalooyinka hargeysa iyo garoowe wasiirkii hore ee maaliyadda puntland murtadka lagu magacaabo xasan shire abgaal iyo siyaasi lagu magacaabo aadan sheekh doon ayaa si adag u cambaareeyey heshiiska ay gaareen labadan maamul waxa ayna sheegeen inuu baalmarsan yahay maslaxadda shacabka soomaaliyeed sida ay hadalka u dhigeen siyaasiyiintani waxay sidoo kale ka shanqariyeen in heshiiskan yahay mid si toos ah ugu adeegaya ajandaha siyaasadeed ee gooni isutaagga maamulka dabadhilifka ah ee somalilan islamarkaana heshiiskaasi yahay mid loo adeegsaday erayo loo fasiran karo aqoonsi dadban murtadiinta mucaaradka ah waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni in uu ku lug leeyahay hindisahan islamarkaana uu ku howlan yahay ololo siyaasadeed oo horseedi kara kala qaybinta bulshada soomaaliyeed shalay ayay ahayd markii labada maamul ee somalilan iyo puntland ay heshiis labageysood ah oo u badan dhinaca amniga ku gaareen caasimada nairobi ee dalka kenya islamarkaana warmurtiyeed laga soo saaray heshiiskaas uu maamulka garoowe ku qeexay in uu soo dhoweynayo go-aanada masiiriga ah ee uu qaatay maamulka ashahadalla dirirka ee somalilan wasiirka gaashaandhigga maamulka dabadhilifka ah ee somalilan murtad maxamed yuusuf oo ka hadlayay heshiiskan ayaa sheegay in labadooda maamul ay iska kaashanayaan sidii ay uga hortegi lahaayeen maamulka laascaanood oo uu tilmaamay in ay u arkaan dhibaato gacan ku samays ah oo ay soo kordhisay kooxda villa soomaaliya waad mahadsantahay rabbaani guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu